kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha dalka maraykanka waxaa weli si xiise badan uga soconaya horyaalka kubadda kolayga ciyaaraha xiisaha badan n b e da bisha abril bartamaheeda ayaa la filayaa in isreereebka cayaaraha baleyofka loo yaqaano si rasmi ah ay u bilowdaan habeennimadii xalay ciyaare xiiso badan ayaa maraykanka ka dhacay waxaana ka mid ah kulan dadka ciyaaraha jecel ay si gaara u xiiseynayeen ciyaartaas oo ay isagu horyimaadeen labada kooxood ee los angeles lakers iyo kooxda sacramento kings oo ka wada dhisan gobolka californiya haddaba ciyaaryahanka coby brine oo kooxda los angeles lakers u safta ayaa waxaa haatan wuxuu ka sarmaray dhibcihii oo hore u dhaliyey xidigii chamberlain la oran jiray oo ka mid ah xidigihii u wanaagsanaa ciyaarta kubadda kolayga n b e-da dalka maraykanka wariyaha dhinaca ciyaaraha maxamuud mascade ayaa stuudiya haatan ila jooga si weynna isha uga hayay coby brine iyo habeennimadii xalay bal mascadow marka hore ciyaaryahankan coby brine iyo habeenkii xalay waxdaryihiisii sidee ahaa colombo ciyaaryahan coby bryan inkastuu habeenkii xalay ahaa uu ciyaar wanaag muujiyey haddana maba la filaynba inuu xalay ciyaari lahaa waayo ee dhaawac soo gaaray kulankii kan ka horreeya dartii ayaa laga cabsi qabay inaanu habeenkii xalay ahaa safan laakiin ciyaaryahankan oo aad loogu yaqaano inuu dhaawacyadiisa u adkaysto kuna ciyaaro ayaa habeenkii xalay ahaa dabcan sababaha u ciyaaraya waxaa ka mid ahayd in xidiga ay isku magaalada ka soo jeedeen ee filadelfiya ku wada dhasheen ee jemberlin isaguna laykar isu ciyaari jiray sidiisoo kale uu xalay ahayd inuu dhinaca dhalinta dhibcaha ka sara maro oo sidaa daraaddeed baa waxaa dad badani leeyihiin kobe taabaaba u diidaysa inuu xalay fadhiisto ciyaaraha sidaabuu ciyaarayay habeenkii xalay ahaa marka ciyaaryahan kobe wuxuu dhaliyey sagaal iyo toban dhibcood isagoo afar iyo toban marbanoni uu baasila dhaliyey sidoo kalena dhinaca difaaca waxa uu qabtay sagaal riboon ciyaaryahankani waxa uu haatan noqonayaa ciyaaryahanka afaraad ee ugu dhibca dhalinta badan taariikhda n b e da oo waxa uu xalayto baasay ciyaaryahan jemberlin oo isagu hore u dhaliyey koob iyo soddon kun afar boqol iyo toban iyo sagaal dhibcood marka la fiiriyo ciyaartoyda hadda uu higsanayo in uu dhaafo ninka ugu soo horeeya waxa weeyaan ciyaaryahanka la yidhaahdo michael jordan michael jordan waxau leeyahy isagu soddon iyo laba kun laba boqol sagaashan iyo lix dhibic waa ninka saddexaad ee uu koobi haatan higsanayo inuu dhaafo waxaa ku xiga kaar maalon oo soddon iyo lix kun sagaal boqol labaatan iyo sideed dhibcood iyo ciyaaryahanka kariim cabduljabaar oo ay adag tahayba in rikoorkiisa la jebiyo oo soddon iyo sideed kun saddex boqol siddeetan iyo toddoba dhibcood leh sidiisaba mascaddow waa nin caynkeeya coby brine coby brine horta waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay ciyaaryahan aad ugu adag dhinaca caalamiitada oo waxaa la aaminsan yahay waxyaabaha u suuro geliyey in toddoba-iyo toban sano uu ciyaaraha kubadda koleyga uu dheelayo inuu si isku mida u dhiilo oo sanadba sanadka kasii dambeeya inuu ka fiican yahay mooyaane aanu hoos kaga dhicin waxaa la tilmaamaa waxa arrintaa ugu wacan inay tahay wakhtiga faraha badan ee uu geliyo caalamiitada ama ka shaqaynta jirkiisa iyo diyaar garowga uu sameeyo ciyaarba ciyaarta ka dambaysa uu ciyaarayo in uu noqdo ciyaaryahanka garoonka ugu fiican isla markaasina garoonka soo gala isagoo ay maskaxda kaga jirto in uu badiyo ciyaaryahankan waxa uu ciyaaraha n b e da ku soo biiray sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii coby bryan intii uu naadigan u dheelayay waxa uu ku guulaystay shan koob sidoo kale coby bryan waxa uu afar mar ku guulaystay waxaa loo yaqaano ciyaaryahanka ugu fiican ciyaaraha xidigaha laga soo aruuriyo ciyaaraha kubadda kolayga ee sanadkiiba mar la qabto sidoo kale waxa uu hal mar ku guulaystay ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee kubadda kolayga ciyaaryahankani waxa uu ka soo jeedaa colombo qoys kubadda kolayga aada caan ugu ah aabihii jowi jellybean bryan waxa uu ahaa ciyaaryahan ka ciyaaray ciyaaraha n b e da muddo fara badan waxauna u dheeli jiray naadiga philadelphia ee sixers lagu naanayso sidoo kale abtigii hooyadii la dhashay oo la yidhaahdo john chubi cox ayaa isaguna ciyaaraha n b e da ciyaari jiray ka soko kubadda kolayga colombo waa nin jecel ciyaaraha kubadda cagta oo isagoo yar mar uu aabihii ka ciyaari jiray waddanka talyaaniga ayuu kalgacal u qaaday ciyaarta kubadda cagta oo wuuna ciyaari jiraba waxaana la tilmaamaa inuu taageero u yahay aad u weyn kooxda a c milan ciyaaryahanka adduunka uu ugu jecel yahayna ee kubadda cagta waa ciyaaryahan frank ricard oo isagu u dheeli jiray naadigaasi a c milan iyo weliba ronaldinio oo isna u ciyaari jiree naadiga ee barcelona aad baad umahadsan tahay maxamuud mascade xubintii ciyaarahana dhegaystayaal intaas aynoo joogto